wafdi ka socda safaaradda maraykanka ee ethoobiya iyo hay-adda gargaarka ee u s aid ayaa booqasho ku tegay xarunta dowlad deegaanka soomaalida ee jigjiga wafdiga ayaa madaxda maamulka waxay kala hadleen sidii loo taageeri lahaa dadka ay abaartu saamaysay islamarkaana waxaa looga qaban lahaa dhibaatada ay geysato abaarta soo laablaabata warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gaata wafdi sare oo ka socday ku-xigeenka guud ee hay-adda u s aid ee africa taylor bakelman safiirka waddanka maraykanka u fadhida etoobiya ambasador tracy ann jacobson iyo agaasimaha guud ee hay-adda u s aid etoobiya sin jones ayaa soo gaaray xarunta dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga iyadoo ujeeddada booqashada wafdigan ee deegaanka ay ahayd sidii ay taageer uga geysan lahaayeen dowladda maraykanka gargaarka dhanka abaaraha ee deegaanka maadaama deegaanka soomaalida sannadihii u dambeeyey ay abaaruhu kusoo noqnoqdeen waxayna wafdigan kulan ujeeddadiisu ahayd barnaamijka horumarinta bulshada deegaanka iyo xal u helidda abaaraha soo noqnoqday la qaateen mas-uuliyiinta dowladdeegaanka soomaalida kulankaasi kadib mas-uuliyiinta ayaa si wada jira ula hadlay warbaahinta madaxweynaha deegaanka oo hadalka qaatay ayaa sheegay waxa ay ka wada hadleen xukuumadda iyo wafdigan ka socday hay-adda u s aid iyo safiirka waddanka maraykanka u fadhida etoobiya waxaan ka wada hadalnay sidii gargaarka ay siinayaan dalka etoobiya dowladda maraykanku loosii xoojin lahaa gaar ahaan deegaanka soomaalida o kale oo abaaruhu kusoo noqnoqdaan iyo dhanka horumarka ay ka jiraan ciilamo fara badan in hay-addan maraykanku ay xoogga saarto kor u qaadidda udiyaargarooga abaaraha islamarkaana ay naga caawiso dhanka ka gudubka abaaraha oo ah xoojinta tabarta dadka si ay ugu adkaystaan abaaraha oo kale marka arrimaha noocaas ayaan ka wada hadalnay waxaan isla gaarnay go-aano runtii wanaagsan oon rajaynayno inay wax badan usoo kordhi doonaan shacabka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa safiirka iyo mas-uulka ka socda hayadda u s a d kaalinta ay ka ciyaarayaan dhowaanahan barnaamijyada horumarinta iyo biniaadamnimada ee deegaanka soomaalida dhankeeda waxaa iyaduna ka hadashay kulankan ambasador teresi ann jacobson safiirka waddanka maraykanka u fadhida etoobiya waxayna ka hadashay waxyaabaha ay xoogga ku saareen kulankan ay la yeesheen mas-uuliyiinta dowladda Thank you, Mr. President. Uh, it's an honor to be here with the uh, regional president of Somali region.
sharaf ayay ii tahay in aan halkan la joogo madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar ujeeddada ugu weyn aniga iyo hay-adda u s aid oo ay xarunteedu tahay washington waa in aan u kuura galno xaaladda abaarta saamaysay deegaanka soomaalida iyo inaan gacan ka geysanno abaarta horumarinta guud iyo dhismaha habnololeedka bulshada muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaanka soomaalida booqasho ku imanayay wufuud caalami ah oo ka socda dalalka reer galbeedka iyo hay-adaha deeqda bixiya kuwaasoo u kuuragelayay sidii ay taageero uga geysan lahaayeen saamaynta ka dhalatay abaartii ka dhacday deegaanka iyaga oo samaynaya ballanqaadyo ay ku sheegayaan in ay fulin doonaan mashaariico waara si looga hortago abaaraha soo noqnoqda maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a jigjiga